أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر- بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وظهرنimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha jamaad الأول sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwada ugu doorka roon warbaahinta dalka kenya ayaa si aad ah u hadal haysa weerar saraakiil iyo askar looga dilay oo shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka gaarisa askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimashay ee dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose gudoomiyaha aqalka sare ee maamulka murtad garguurte ayaa ku dhawaaqay in uu ka niyad jabsan yahay xaaladda kooxda ridada ee soomaaliya wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa mu'asaso waxbarasho u gaar ah muhaajiriinta ka hirgelisay degmada buqa qable ee wilaayadaas askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada bakool ardayda wax ku barata macadka ummul qura ee deegaanka iidaale wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan culuumta ay ku bartaan macadkaas
عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran warbaahinta dalka kenya ayaa si aadiya u hadal haysa weerar saraakiil iyo askar looga dilay oo mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka gaarisa faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cali yare warbaahinta dalka kenya ayaa si weyn u hadlaysa weerar ay geesiyada towxiidka ee bariga afrika maalinimadii shalay ku bartilmaameysadeen qolanyo ciidamo kenyaan ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka kulan oo hoos taga magaalada dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda siliibiyadda ah ee kenya weerarkan oo khasaare lixaadle lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ay si weyn u hadalhaysay warbaahinta kala duwan ee dalkaasi kenya iyagoo qaarkood soo bandhigay sawiro muujinaya burburka baaxadda leh ee gaaray mid ka mid ah baabuurtii ay wateen ciidamada kenya oo mujaahidiintu ay qarxiyeen telefishinka k d r oo laga leeyahay dalka kenya ayaa weerarkani ku safeeyey mid aad looga murugoodo waxaana uu sheegay inuu muujinayo khatarta joogtada ah ee mujaahidiintu ay ku hayaan ciidamada kenya ee ku sugan deegaanadaasi mas-uul uu telefishinku magaciisa qariyay oo ka tirsan mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in weerarkani uu xasuusin u yahay halista ku gadaaman saliibiyiinta kenya ee ku sugan deegaankaasi waxaana uu muujiyey walaac aad u xoogan k d r t v waxa uu xusay in ururgaaleedka igaad ay dhowaan ka digeen weeraro hor leh oo ka dhici kara dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya maadaama ay yiraahdeen jihaadiyiintu ay si weyn ula qabsadeen isbedbeddelka xaaladaha islamarkaana xeeladahoodu ay aada u sarayso capital f m oo ah idaacad laga leeyahay dalka kenya oo iyaduna si weyn u falanqaysay weerarkani ayaa xustay in sidoo kale dhowaan mujaahidiintu ay dhegta dhiigga u direen k- sarkaal booliis ah oo lagu magacaabi jiray constable elaja deegaanka dhagaxley oo ka tirsan degmada wajeer howlgalkan u dambeeyey ee warbaahinta kenya aadka u hadlayso ayaa shalay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan hoostaga dhadhaab waxaana lagu dilay sagaal askari oo kenyaan ah oo uu ku jiro sarkaal si aad ah u dhibi jiray muslimiinta ku dhaqan gobolkaasi waxaana lagu dhaawacay saddex askari oo kale halka lagu gubay gaari koonyaalaah shukran akhuuna cali yare markan iyo shabeellada hoose askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka shalambood ee hoostaga magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaa ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen warka ku saabsan howlgalkaas qaraxa haddii aynu halkaasi kaga gudubno markan iyo villa soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee maamulka murtad xasan garguurte ayaa ku dhawaaqay in uu ka niyad jabsan yahay xaaladda kooxda riddada ee soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xidhig kooxda riddadu ay marayso gebi dhaclayn siyaasadeed iyo mid militari ayay xaalad quus ah muujinayaan saraakiisha ugu sarraysa kooxdaas cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha waxa lagu yeero aqalka sare ee kooxda riddada ayaa muujiyey sida uu uga niyad jabsan yahay masiirka kooxda ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurguurte isagoo ka hor hadlayey sanatarada golaha loogu yeero aqalka sare ayuu sheegay in jidka ay ku socoto kooxda riddada ay tahay xaalada faraaruq ah oo aad u daran islamarkaana ay taagan yihiin isgoys halis badan oo aan la ogeyn halka loo dhaqaaqi doono cabdi xaashe ayaa ku calaacalay in isaga iyo kuwo badan oo la mid ah ay dalka isaga carari doonaan marka ay mujaahidiintu weeraraan caasimadda wuxuuna ka dhawaajiyey qoob gariirka haysta
anigu quustay qarankaygii wuu dumay meynaan qaban mooyi qaaradaha fogaadiyo galbeed inaan qaban mooyi qalbigaygu wuu qasan yahay meelaan qaban mooyi ha yeeshee intaanan qulqulin buugan qora wey maan iska aamuso ilmahayga la joogo halkaan taaganahay halkaas wey erigaa maanta waxaa iga keenayaa xaalado aan arko dareenan qabo ayaa iga keenaya raalliga ahaada aada iyo aad baad umahadsantihiin dagaallo horaantii sanadkan ka dhacay gobollo ku dhow magaalada muqdisho ayay mujaahidiintu kula wareegeen magaalooyin dhowr ah iyadoona murtadiintu ay ka soo carareen dhul boqolaal kilomitir ah ugu dambeyn wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ilmihiisa iska korsado tan ayaa ka dambaysay kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in wixii ka dhacay kaabuul oo kale ay ka dhici doonaan magaalada muqdisho in sha allah shukran akhuuna abu shayba wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa mu'asaso waxbarasho oo u gaar ah muhaajiriinta ka hirgelisay degmada buqa qable ee wilaayadaas cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qableeh ayay wilaayada hiiraan xarigga kaga jartay mu'asasada waxbarashada alhijra oo ah mu'asasa u gaar ah haweenka iyo caruurta muhaajiriinta ah munaasabadan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo waalidiin odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale waxaana mu'asasada alhijra lagu baran doonaa culumta sharciga ah iyo midda maadiga ah mudiirka mu'asasada alhijra ayaa sharaxaad ka bixinaya mu'asasadaah iyo waxyaabaha lagu baran doono anigoo ah maniirkii haddii ilaahay ogolaado mu'asasada alhijra walaalayaal inshaa allahu tacaalaa waxaan u sheegaynaa dadka degmada bu'a qabla in aan u furayno mu'asasada in inshaa allahu tacaalaa marka hore aan ku raaligelinno allah subxaanahu wa tacaala marka labaad in aan wax ku barno gabdhaha muhaajiriinta ah intaa kadib walaalayaal afartan noocoo lagu baranaya ay tahay in haddii ilaah ogolaado lagu barto qur'aanka xifdintiisa iyo yo in lagu barta aqoonta noocyaheeda kala duwan haddii ay tahay in ay gabdhaha bartaan mase lagu baro haddii ilaahay ogolaado noocyada harqaanka mase haddii ilaahay idmo dharkaraskii iyo wixii la mid ah mid ka mid ah waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabada lagu daahfurayay mu'asasada alhijra ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka mu'asasada anigoo ku hadlayo waalidiinta maaragtay haddii ilaahay ku diidin afkooda horta marka u horrayso waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadinaynaa allah ilaah ayaa ku mahadsan meesha makaanka maanta aan iskugu nimid waa makaan aad aan ugu faraxsanahay marka ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa lama koobi karo nicmatul islaam buuna siiyey nicmatul hijr uuna siiyey nicmatul micnaha haddii ilahay ku diidin jihaad buuna siiyey alxamdulilah aad baan maarta hadii ilahay ku diidin usoo dhoweynayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala aad buu maarta hadii ilahay ku diidin inoo sharfay inoo karaameeyey mar haddaan annaga waalidiintii aan nahay macnaha waxaan soo dhoweynaynaa oon baraarujinaynaa qaabkan maaragtay xarakadeenna mujaahidiinta maaragtay ay noogu tira gashay haddii ilaahay ku diidin ay noo diyaarisay ayaan maaragtay baraarujinaynaa waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad muhiim ah ka jeediyey munaasabadaah ayaa ku ammaanay maktabka dacwada wilaayada hiiraan hirgelinta mu'asasada alhijra isagoona si gaar ah ula dardaarmay maamulka iyo ardayda mu'asasada waxaan marka la dardaarmayaa dhowr qaybood qayb waa dadka waalidiinta ah si gaar ah dadka ay khusayso oo aan ugu talagalnay in mu'asasadan owlaaddood ay ka faa'iidaysato waxaan rabnaa ilaahay dartii inay shaqada noqoto mu'asasadaanna ay noqoto mu'asasad dad qiimo badan soo saarto haddii uu alla idmana waxaan rabnaa in wakhtiga soo socdo aan ku darno ay yeelato furuuc kale oo afarta hadda ay ka kooban tahay ka badan hadduu alla idmo subxaanahu wa tacaala qaybta kale oo dardaaranka mudan waa mucallimiinta ka dhigaysa goobta aan joogno dadka muslimiinta oo kala duwan wax bari doonta waxaan rabnaa in ilaahay dartii a u gudataan shaqadaa islaamku u haysaan dadkaas qaybahooda kala duwan oo aad gacanta ku haysaanna aad ilaahay dartii shaqadiinna intay noqoto aad idqaanisaan xaqiijisaan ummaddaas aad ku gudataan wixii ilaahay idan baray oo wax hagar aadan ka gelin magaca ee mu'asasada wadata waa aad qiyaasi kartaan waxa ay tahay micno gooniana way wadataa micnahaas ay wadato waxaan rabnaa inuu soo muuqdo ama uu soo dhalaalo maktabka dacwada oo runtii mudan ee in lagu ammaano iskudayga iyo hawsha ay sameeyeen bacdallaahin aan ugu mahad celinayna iskudaygooda waxaan rabnaa ayaguna mu'asasadaan ilgaara inay u yeeshaan ka warqabkeeda iyo korjoogtaynteeda heer gobol iyo heer muxaafadaba waxaan rabnaa si gaar ah mu'asasadaan inaa ugu warqabtaan ricaayo gooni aad u samaysaan ee laga bilaabo galabtana mu'asasadii alhijra way furan tahay mu'asasada alhijra oo ah mu'asasa nooceeda oo kale ay ku cusub tahay wilaayaadka islaamiga waxaa degmada boqa qable ka hirgeliyey maktabka dacwada wilaayada hiiraan iyadoona muddooyinkii dambe maktabka dacwada wilaayada hiiraan uu sii kordhiyey adeegyada waxbarasho ee muhiimka u ah bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi shukran akhuuna cabdilqani askarta ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abuxasaan askartan taa'ibiinta ah oo lagu kala magacaabo cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan iyo saadaan maxamuud nuur kuusow ayaa si wada jir ah uga yimid magaalada baydhabo kadib muddo ay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadka waxa loogu yeero koonfur galbeed labadan taa'ib ayaa murtadiinta kaga biiray magaalada baydhabo iyagoona soo qaatay tababar dhanka ciidanka ah kadibna kasoo howlgalay meelo kala duwan oo ay ka mid ahayd magaalada baydhabo iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga baydhabo kadib muddo ay ku jireen safka gaalada waxay garawsadeen inay ku dhaceen fal gaalnimo ah waxaana arrintaasi allaha fadligii ay keentay inay soo faarujiyaan safka kufriga kuna soo biiraan safka muslimiinta iyagoo watay qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh waxaana markii toobada loo qabtay kadib ay si wada jira oola hadleen idaacadda islaamiga andalus
cabdixiisan maxamed cabdiramaan baydhawa sagaal sana u kale la sheegayayaad baydhawo kakabiriwan ciidanka oo daraawiish ee ka tirsanaya tan gaaraan ciidanka oo hayroori lerow tan gaaraan arda oo inshaga burjaadka rooge minaa inshaga howlgadada oo miile gaabilsanatan gaaraan oobun reeyaantan haddiinu fiirin inti wala warhumeen oobun dareen inshaada has dhiibnay ilaahay jaan ku nagnima saahibada oo inshaad meel rugan magacyadu rugan la inshaaska tashkiilin inay tashkiiliyeen una diidanatan minaa inshaadka oo dhalinyarta madaana mantalaadalay abdabalnin koyti markee un dhan wen raafeeda lina geliyaad magacyadu leoblin koweed saasa biirnima tababar saddex bilood yaa baydhowga dhajire maarar ay ol anina tababaraayan naman oo toobiyan oo ajnabi ah yana tababaraya gaardan iyo goron iyo sado oo luntido yalan tababaraya maa magaaga baleerays haddaan maxamed nuur kuusow nimankan dowladda ridada way ku kabiiray magaalada baydhabo magaalada baydhabo ku kabiiri sanadii todoba bilood la shageeyay xarada maalin fuulka ka tirsanay hamii hore labaatan jeer waa barayni oo ka idayno isku bari umaadee baaljiifadi balma oo halaabsan cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan oo ahaa mid ka mid a taa'ibiintan waxa uu ka qayb galay dagaal mujaahidiinta iyo murtadiinta ku dhex maray deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo ha inooga sheekeeya sidii dagaalkaasi uu u dhacay iyo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi mayrooga inshaada miilan oo bardaaga dhananku amiile oo lowga oo warta dhananga irwi lambarkumiilha badag bilaawat irwiyan yaalkuwa badag bilaawatay gajari miilinshaada difaaga gajarni markii unoo miil rogno mina inshaada badda may bilaawatay lamasaa isodon oo kale bilaawateed abadda mina markaas soo bilaawatay markii oo inshaada tuman sagaal sahaytin inshaada niman gaalada yooba inshaada awoodiyo yaraati yooba inshaada magaalada ku bahima
xalin kaga dila dagaalkaas tumiilam qof ilno gdileed dhaawaan inshaada sodon inaytoy
waxay labadan taa'ib qireen in maleeshiyaadka riddada ay yihiin kuwo dhibaatooyin kala duwan ku haya muslimiinta isla markaana aysan diin shaqo ku lahayn arnimo dhibaatooyin badan jira laakiin inshaada wadanka inkastooda la jirta hataa meelaharada roogdaba inshaada meel oo aadiya bangaynada dhibaatadka odba meelooda maa waayo maweli dadooda stuura isku kuma inshaada diinbalankugaynuma qofka majiri diintolkooga horta in sheegade wal ogaadewdaad qof dastuurre lakukuma in sheegade annay sahayo badeerta waraa kubay waraalee ligada in sheegade dhana kalgnag nimankan diin maleh wal diin leere maleh salaad ma tukadayaan soong male iska daaraw balaa mitilaare way kufsadee salaad maleh soong male iyaga oo wareysigooda sii wata taa'ibiintan ayay sheegeen in si diiran loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen magaalada buurdhuxunle oo lagu soo bandhigay waxayna dhanka kale baaq toobadkeenna u direen maleeshiyaadka riddada ee kabaqaadka u ah gaalada kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta safeelilan indhuwaay maasha allah kamaasan haatama robna magaaladan oo buurunle suugna maashaalla boolkibool tiraadna labaan jiro ayti miwad labaan jiro ukun burni barayne maashaalla langniladlomle magaalo abniye koyni xaafadoan waalidiinteena isku rognamaa boolkibool magaalada boorahni rooga walaba waa halaawsan ilaahay mahadiis safeylana hanin dhawaay safeylana eediyo eedaan ka mahadsanyiin walaalahan mujaahidiinta eediyo eeda hanin dhawaayan boqolkiiba boqol niyaw nimankaas mar koowaad mar lamaad mar saddexaad way banka baaqay meelan farxadda taala farxad farxad ha kooba maasamea waysan lahaa waalidiintiin walaaladiin ankooya dadkan inta rooga mujaahidiintan dad walsiindhimama markii hasan dhawaayaan maa walma siindhimaayaan nimankaas may farayaan darafada niyaw inshaada gobolkaasi gaalnimadaanka dhamateen nimankan oo inshaada mujaahidiinta galantiyaska dhiibadiintin inshaada angnagada ma erlaada faday boolkii bool inta kuwa erlaada faday maa fariinadaan andarlaada faday
wilaayada islaamiga ee bakool ayaa weli u gacan haatinaysa maleeshiyaadka ku jira safka cadowga ee calaqa beenta ah loo tuuray iyadoona ugu baaqda in diintooda ay dib ugu soo laabtaan inta xerada iyo fandhaalka aysan kala dhicin maasanid xasaan ugu dambayntiina ardayda wax ku barata macadka ummulqura ee deegaanka iidaale ee wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan culuumta ay ku bartaan macadkaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول maxadka umul quraa waxa uu ka mid yahay macaahidda lagu barto culuumta sharciga ee ka furan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay si gaar ah goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada machadkan waxaa bishii safar ee sannadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri laga hirgeliyey deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo umul qura hadda waxaa wax ku barta boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaanka iidaale afar bil kadib furitaankii machadkan dhowaan ayaan booqday machadkaasi xilli dumarka ay qaadanayeen duruustooda maalinlaha ah dumarka ayaa soo gudbiya bandhig cilmiyeed aad u qiimo badan oo ku saabsan qur-aanka iyo culuumtiisa oo ay macadka ku barteen سورة الطارق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إلهي مي باري والسماء سمديك داردي والطارق كي ديل مداي وما أدراك نبي الله محمد ميك أغاهي ما الطارق طارق ولي أي ميك أغاهي هدينو كين شيغنو ما هو طارق النجم هدقو هدقاس أو الثاقب بودياو إن كل نفس ما كل نفس نفما بجرت لما عليها إلا عليها كرشميل هذا حافظ كو إلى اليوم تفاتك الأيام فاتى وتنحت جسمك الساعة نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات قدر أبدت طلاق هل لك يا سباتا قال النبي صلى الله عليه وسلم نوال ما باريمان قفكي سبح الله إلهي نزحه في دبر كل صلاة صلاة كست قدالجة ثلاثا وثلاثين صدين صدح بها جنزحه وحمد الله إلهي محضي وثلاثا وثلاثين صدين صدح بها إلهي محضي وكبر الله إلهي بنا وثلاثا وثلاثين صدين صدح بها إلهي بنا فتلك التاس تسعة وتسعون سقالين سقالون وقال ريد أرو تمام مئة بوال كدم استرشاق لا إله إلا حق لك أوذى مجار إلا الله إلهما وحده شلادس لا شريك بذا له لله إله من سغنانا له لله إله أنسونا ذي الملك بغرتنمد وله لله إله أنسونا ذي الحمد مهد وهو إلهي قدير كي أوذ على كل شيء شيء كست qofkiiar ugu firad way dhaafay khadaayaahu gefyaalshiya la dhaafay wa in kaanad gefyaalka ha bahaadena mislu dabadi lbaxri baduhun goosha oo kale baxaadena rawaahu xadiidka maabaa weriyey muslimun imaamu muslim ma weriy لكنما مشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حينون أبي حانا بعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضيعه سليما machadka umulquraa machadka mayba furanyaa muddo afar bilood ayaa furanyey qeybo shayna kala duwanyin qeyb oo farabar e gaar ahaan qeybta farabarka maybaan shalbahaase siqaaran wa kibaaran dad yaryar iyo dad wewingaan shalbahaas qeybta kale oo culuumta sharcigii oo baradaayan oo farabarka markii la kubiyeen may aha ee afar fasalyu lama fasal gabdho wiinkii waa ee hooyooyinkii dhikadaayaan lama fasalna owlaado oo megal iyo balaaqaya shaldhakadaayaan culuumo sharqi oo kala duunyaalka barada mayba kumad ee kitaabadaas antalka gaadahay alqur'aan alkariim alaxaadiis altafsiir urjuuzat almayiya manduumat abi isxaaq alfiqi adduruus almuhima alnaxwa alajruumiya iyo mayba kale antalka gaadahay alcaqiida alusuul athalaatha malaaq aadan macalin gaas oo ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu bogaadiyey dadaalka maamulka iyo macalimiinta macadka umulqura ee deegaanka iidaale macad umulqura maasha allahna lan wiin in lan yar walay unhan dhawaanu ka aragni i walay unu aragoo haynu maasha allah maasha allah lana kule insha allah hullankii tankuqadi eeda mayla hewalanku qaldameen ilaahay maxadiis ilaahay ka mahdiyaan maamulka islaamka wilaayada islaamka ka mahdiyaan maasha allahna degmi i gobol lankas walwar sidoo maylarhay sahlay kasheenahay alxamdulilaahi hoshan bilood kala furumo maasha allah walmay waaha wadanka ilaahow geesi ilaahow geesiya nagada doonta lanki ku qadi may waaha inu isu ku qadi خير قادي يا انس درامدون ما لنا الى سمبرك خير بدن الله سنسي خير قبطان اني ددالك اسم موجودان ددالك الى انصارتان يا ما الى رايا سنكل تليان هو الى الله كنغدو macadkan laga hirgeliyey deegaanka iidaale ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa wax badan ka bedelay heerarkii kala duwanaa ee wakhtiyadii hore lagu baran jiray qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa si gaara deegaanka iidaale waxaana hadda siyaada u muuqda dadaalka midho dhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas ayaa warkeeni duhornimo ee maantana udambeysay taniyo kulantideena dambe warka la mid intaanu ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma annasiir